munaasabad xariga looga jereeyay shirkadda lamu shibin limited ayaa lagu qabtay bartamaha dekadda weyn ee magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan labada gole ee soomaaliya wasiiro guddoonka rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool caasimadda markabka soo xirtay waxaa milkiyadiisa iska leh shirkadda lamu oo badeecado kala duwan ka soo qaadi doonta waddanka jaynaha iyadoona aan soo mari doonin waddamo kale waxaana si toos ay uga shaqayn doontaa gudaha dalkeena soomaaliya iyo waddanka jaynaha waxaana soo qaadi doona markabka magaciisu yahay abujamiil oo shirkadda ay leedahay ugu horeyn fawzi nuur axmed oo ah mid ka mid ah maamulka shirkadda lamu ayaa ka warbixiyey shaqada shirkadda lamu iyo markabka soo xirtay maanta anagu badanaa waxaan isku daynaa inaanu xal u raadino carqaladaha ganacsada haysata saa ogtihiin shipping line-ka konteerada la keena muqdisho waxa weeye markaad ku koombargarayso dekadaha kale mombasa iyo daarasalaam iyo rijinka ku yaala annagaa ugu qaalisan wax kalena maaha waa dadk yani kambaniyada weyn badanaa waa waxay keenaan yidhahdaan safe maaha ma jirto badeeca ku filna meeshaan markaad fiirsana badeeca badan baa timaada haddana haddoo dib u fiirino dekedan muqdisho shantii sana loosoo dhaafay yani mar mar sanad kastimaso yani kontarada imaana way kasii badanayaan marka waxaan rajaynaynaa inaad nala shaqaysaan sabood garaysaan oo soo dhaweysaan annagu haddaan nahay cambany oo waxaa naga go-a inaanu dekedan muqdisho ku xiriirino dunidoo dhan insha allah haduu leeraado dhanka kale wasiirka wasaaradda dekadda iyo gaadiidka badda soomaaliya mudane maxamed aadan geesood iyo wasiirka isgaarsiinta teknolojiyadda soomaaliya mudane maxamed aadan macalin ayaa boogaadiyey markabka iyo weliba shirkadda laamu waxaan u mahad celinayaa guud ahaan ganacsatada soomaaliyeed oo ku dhiiratay inay dalkooda maalkooda ama muruqooda iyo maskaxdoodaba geliyaan inuu ku dhiiranaa dalkooda xilliyo adagna lagaga soo gudbeeyana dartooda gaar ahaan kuwa maalgashaday dalkooda gudihiisa oo dalka dib ugu soo noqday ama maalgashiga hadda aanu u joogno maanta xarijartiisa ha noqoto ama kuwii ka horreeyaba ha noqoteen aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa marka hore waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo shirkadda cusub ee laamu shibin oo ku dhiiratay maanta in markabkii ugu horreeyey dekadda muqdisho ay keento january twenty twenty five waa hambalyeynayaa waana bogaadinayaa saaxiibkay caamir oo tiimkan hogaaminaya iyo tiimka kale oo martida noo ah oo nala joogo waxaan nan ku bogaadinayaa waxa ay ku dhiiradeen in dalka soomaaliyeed ee maalgashtaan gaar ahaan sectarka shiibinka